xafiiska horumarinta xoolodhaqatada ee degmada godey ha kaashanaysa hay-adda save the children ayaa tuulada badila cadee ka furtay tallaalka iyo daaweynta xoolaha tallaalkan oo loogu talagalay ariga iyo looda ayaa waxaa ka faa'iidaystay xoolodhaqatada ku nool tuulada iyo deegaanada kale hoos yimaada iskuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa ka warbixiyay howlaha shaqo ee tallaalka ka socda deegaanka waxaan ku sugannahay qabalaha badilacad ee degmada godey kaas oo ka socda tallaalka xoolaha oo xafiiska horumarinta xoolodhaqatada deegaanka oo kaashanaya hay-adda seef iyo xirfadlayaasha degmada godey ka fulinayaan tallaalka xoolaha degmada godey qabalayaashiisa kala duwan taargeedkaas ama xoolaha guud ee la tallaalaya oo dhan sagaashan kun oo neef ayaa waxay tahay ka hortagga cudurrada xilliyada magaranaysaa ee kala duwan ee soo baxa taasoo xooluhu ay helayaan awood ay iskaga difaacaan cudurrada soo weerarahaya taasa waxay noqonaysaa in laga fuliyo tallaalka xoolaha eriyada iyo daaweynta xoolaha xanuunsan laftigooda oo la daaweynayo waxaan bulshada u sheegayaa inay ka faa'iidaystaan muddada yara kooban uu tallaalku socdo in goobaha uu ka socdo tallaalka xoolahooda keensadaan oo ay kusoo ururiyaan eriyadaas xoolaha la tallaalahayo xoolahaas oo loo iyo ari iskugu jira marka waxaan bulshada ku wacyigelinayaa inay hawshaas ay goobaha loogu talagala ay yimaadaan guud ahaan waxaan u mahad celinayaa xafiiska horumarinta xoolodhaqatada deegaanka oo sanadkan tallaalo kala duwan la soo gaarsiiyey ka gobol ahaan markaan u hadlayo ka gobol ahaan nagu caawiyey tallaalka listi eega ah nooca loo yaqaano listi eega ah